مستقرا ومقاما waa xaflad isugu jirtay dhiirogelin iyo shahaado guddoonsiin oo maanta loo qabtay ardayda madarasada khadiija umul mu'miniin ee magaalada mandheera munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay arday waalidiin macallimiinta madarasada iyo culimo ardayda ayaa ugu horeen soo bandhigay cilmiga ay barteen iyo madadaalo ay ugu talagaleen munaasabadda حسن النية بأن يحسن الطالب النية والقصد في طلب العلم بحيث يتعلم لانتقاد نفسه من الجهل ومعرفة الخير والعمل به والابتعاد عن الشر حياتي فكما سعدت روحي قويت ذاتي فنادى لطموحي وأدمت غير غارس يا أجمل المدارس شاغلة في أعمالها وتقول لي تذهبين إلى المدرسة إذا قرب الامتحانات فقط
لا لا لا ما يمكن أصل الدراسة تحتاج إلى زمن طويل culimada iyo waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabaddan ayaa bogaadiyey dadaalka macallimiinta iyo ardayda gabdhaha dhinaca diinta way dhisan yihiin alxamdulilaah gabadha khudbada akhrinaysa ilaahay ha xifdiyo waa maqlayseen gabdhihii kale oo khayrka isu isu jawaabaya waa maqlayseen waxaa macallimiinta ugu mahad celinaya oon boqol kiiba boqol ugu mahad celinaya macallimiinta ilaahay khayr badan ha idin siiyo arrintaa ugu mahad celinaya waxaa waaye ma- meelaha xafladaha badanoon tagno oo wax lagu qabta ilmaha af carabi ay wax ku soo joodinayeen af carabi bis ay iskugu sheegayiin waalidiintu waa daalayiin mar meeshay fadhiyaan waalidka wax la sheegay ma ogo af carabi ma yaqaana laakiin gabdhihii maanta waxay sheegayaan waa maqlayseen qayb af carabi ay ku sheegayiin qaybta kale af soomaali ay ku sheegayiin aw inay qofka inaad wax fahmi waxaa lagu garanaa waxaad sheegaya inaad af soomaali ku sheegi kara maanta ilinta iga koowaad oo maanta igu dambaysa waxay ahayd khayr allah siiyo gabadheenaan khudbada halkan ka bixinaysa marka walaalayaalow gabdhihii fursadda aan siina allah ha xafido way dadaaleen gabadhaa hadday diin barato waa bulsho dhanoo wax barate berri ka maalin xaqaaday ogaani wax badanay ogaani marka waxaan rabaa gabdhaha inaad diinta bartiin qofkii diinta barta unbaa maanta wax taraaya haddana wakhtiga lagu jiro waa aragteen si u adag yahay insha allah gabdhaha aan wax barno ilmaha intay wax ba- ay yar yihiin ay wax baran karaan wakhtigaas ha laga faa'iidaysto waalidka intuu nool yahay waa nimco weyn laakiin maalinka waalidkaada uu dhinto ama aad jaahil tahay oo korkaada dad aan kaa qaymo badnaan ay kuugu jaasjaasaan aad ogaan doontaa xanuunka ay waxbarashada leedahay ninkii intaanoo cunug eh oo weliba gabar eh wax uu akhrinaayo horta dhibkiisa waa haystaa saddex cunug aan cidda ku celin wayne oon dhibkooda iyo xu- xujadooda aan ka noognin oo marka ay na dhibaan baan leen war waxaana dhaafay balkac isguulaha iyo meelahaas naga geeyaa dhibkooda markaan u qaadan wayno intaanoo cunug eh ninka inta meel iskugu keenay wax uu akhrinaa horta dhibkiisa waa qabaa waa mahadsan yahay dembigiisa iyo dembiga waalidkiisana allaha dhaafo maamulaha madarasada khadiija umul mu'miniin sheekh khaliif ayaa ka warbixiyey taariikhda madarasada isagoo tilmaamay in madarasada la aasaasay soddon sano ka hor islamarkaana muddo oo ay isla ahayd dugsi hoose dhexe iyo madaraso maamulaha ayaa xusay in labadii kun sagaal iyo tobankii la kala saaray madarasada iyo iskuulka asagoo sheegay in madarasada ay haatan ka mid tahay madaarista ay maamusho wakaalatu tamniya madarasada waa madaraso qadiima eh oo horraysa wakhtigeeda waxay bilaabatay sanadkii dii januari bisha koowaad taarikh labaatan iyo kow ayay bilaabatay madarasadii iskuulku waa isla bilowdeen waxay ahaayeen laba wakhti wakhtiga madarasada eh, waxay ahayd galabti wixii ka bilowda duhur iyo madarasada ay soconi jirtay shan beri oo wakhtiga isku- la dhigo iskuulka ka mid ah isniin iyo talaada iyo arbaca ayay maaragtay iyo khamiis iyo jimco shantaas beriba galabti iyo daraasada la siini jiray labada qaybood waa ka nasani jirnay sabti iyo axad markii koowaad ma sabti aa noola jirtay laakiin markii dambe xogaho waa ka cajisnay ee sabti waan ka goynay madarasadii marka iyo iskuulkaba sabti axad mayna jirin sidaas ayaa muddo dheer aan ku soo wadnay marka waxaan u bedelnay madarasada inaad wakhtigeeda noqdo sabti iyo axad sabti iyo axad marka iskuulka aad furan yahay inaad wakhtigeeda noqda wakhtiga marka madarasada ilmaha la keenaya waxaa waaye ilaahay hadduu yidhaaha bisha furan amaba bisha soonfur soon ayaana soo haya nabad allah nagu gaarsiiyo bisha shawaal ama bisha soonfur madaarista caminka la furaaya oo bishaasay shan iyo tobankeeda ama lix iyo tobankeeda meelahaas eh ayaa biidni illaahi tacaala ilmaha galaaska koobaad cunuga mustawihiisa labaad uu yahay hataa kii saddexaad la geeni kara aminka madrasada loo aqbilaa wakhtigaas ayuu noqday sidii sunna madrasa sunna aad ka wareerayno dad badan ay ilmo ugu jiraan iyo madrasatu nuur lislaam iyo ay mid noqotay laakiin si gaar ahaaneed madrasatu sunna ayaan isku manhaj noqonnay isku wax bar isku wax ayaan barnaa waxaana hoos aan isla hoos imaanaa dhammaanteen ka- wakaala ama jamciyad yar oo la yidhaaha wakaala tanmiya wakaalatu tanmiya waa numuu insaani la yidhaaha labaatan iyo lix madrasa ayaa manhajkaasi hoos imaada si kastaba ha ahaatee madrasada khadiija umulmu'miniin ayaa ah madrasada keliya ee u gaar ah gabdhaha guud ahaan ismaamulka mandheera cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera